ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xiriga ka jaray saddex waddo oo laabi ah oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waddooyinka uu ra-iisul wasaaraha xiriga ka jaray ayaa ku kala yaala degmooyinka galasbaalley waaberi xamar jajab kaaraan iyo cabdicasiis isagoo sidoo kalena dhagax dhigay waddada isku xirta dabka ilaa isgoyska bakaaraha yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dhismaha waddooyinkan tahay sharaf inuu maanta noo xarig jaro mashruucii aan wadnay oo ah isku tashiga dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan maanta waddadii saddexaad oo aan saakay ilaa iyo hadda xarigjalkeedii aan taagannahay degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan wadda halbowlyo ah oo u dhaxaysay oo muddo badan burbursaneed mudana ra-iisul wasaare oo qofka maraba ama gabadha uurka leh markay martay baabuurka ama mootada saaran tahay xoogaa ilma deg dega ay ku dhixi jiray maanta waxay ku marayaan si niyad sami ah aysan welwel badan ka qabin inay wax ka soo gaaraan waddadan ayda ah taasina waxaa mas-uul ka ah mas-uuliyiintayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda soomaaliya oo isku duuban garmaha ishaysato iyo gobolka banaadir oo aan ogsoonnahay mar kastaba inay u diyaar garoobeen inay deegaanadooda iyo degmooyinkooda iyo waddooyinkooda iyo ay ku dhistaan isku tashi taasna waxaan leeyahay shacabku waa ku mahadsan yahay shacabku ha noolaado ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ugu mahad celiyey maamulka gobolka banaadir horumarka iyo dib u dhiska ballaaran ee ay ka wadaan magaalada muqdisho mudane guddoomiye adiga iyo maamulkaagaba waa uga mahad celinayaa runtii horumarka weyn ee noo muuqda iyo sida ay u kacday guud ahaan magaalada muqdisho magaalo waxaa laga fiiriyaa laamiga inay leedahay iyo bilicda iyo dhirta ayaa laga fiiriyaa marka la eegayo dhinaca horumarka waxaa noo muuqatay inay cagta saartay caasimaddu jidkii horumarka waxaa wax weyn laga qabtay oonu mahad celinayaa si gaara ciidamada amniga ee kala duwan waad ogtihiin in magaaladan amnigeedii wax weyn iska beddelay oo ay aad iyo aada u degan tahay una fiican tahay taasoo suurto gelisay in horey loogu dhawaaqo sidii loo horumarin lahaa magaalada laamiyada la dhisay ee magaaladan hadda aan soo xarig jarnay in badan oo ka mid ah qaarna aan soo dhagax dhignay qaarna hadda ay socdaan oo in la xarig jaro ay diyaar u yihiin waxay ku soo kordhin doonaan magaalada sidaas sheegay isu socodkii oo ay fududeeyaan bilicdii oo ay qurxiyaan dhaqaalaha oo ay qeyb weyn ka qaataan waddooyinka maanta xiriga laga jiray iyo kuwa la dhagax dhigay ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka